wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay tababar ku saabsan taageeridda hanaanka sharciga ee dhibanayaasha tacdiyada jinsiga waxaana kasoo qaybgala tababarka wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland agaasimayaal garsoorayaal mas-uuliyiin ka socda dowladda hoose ee kismaayo dhalinyaro haween iyo qaybaha kale ee bulshada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo tababarka daafura ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto tacadiyada ka dhanka ah jinsiga inaan ini daafuro oo kala soo qaybgalo barnaamijkan quruxda badan oo maanta looga doodi doono meeshaan oo ku saabsan in dadku helaan cadaalad waxyaalaha ku dhaca tacadiga gabdhaha keliya ma ahan ragga way ku dhacdaa way way soo noqnoqotay ragga laftiisa waa barnaamijka waa galay inaan cadaalad helno aad baan ugu faraxsanahay arrinta labaad oo kale aan ku faraxsanahay waxaa weeye inaan maanta inta ka hadlayno cadaalada waa wax lagu farxo oo wixii dhaca inaan ku xallinayn mar caaradiis ee aan ku xallinayno wada hadal wada xaajood caafinkana sharciga la tago oo qofkii dembiga galay la abaalmariyo sharciga lagu abaalmariyo buliisku ay soo qabtaan xeerlalinta la mariyo maxkamadda la geeyo aakhirkana xabsigu ku dambeeyo qofka cadaaladdarradu ay ku dhacayso oo tacadiga loo geysanayana uu ku qanco inuu cadaalad helay marka arrinta ugu weyn oo qofka bini-aadanka u baahan yahay inuu amni helo wey amniga markii uu helo waa inuu cadaalad helo cadaalad haddaan la helin nabad ma jirto waa inuu qof kasta gurigiisa cadaalad ku helo horey baan waxaynu ku sheegay inaynu gaari doono haddii aan laydmo labada kun iyo soddonka ugu dambeynta in qof kastoo soomaaliya gurigiisa cadaalad ku heli doono hadda cadaaladdii markaa waxay ka mid tahay waxaa ka mid ah in la tacaddigaas la joojiyo oo dadku ay cadaalad helaan oo looyaro ay helaan sharciyaqaana ah oo qofkii laftiisa uu ku qanco cadaaladdii jirtay marka waa iyada lafteedu waxay ka mid tahay horumarka waxaad ka doodi doontaan maanta sida qofka dambiilaha loo ciqaabo sida qofka dhibanaha uu cadaalad u helayo oo mataqaanaa sharciga hortiisa uu cadaaladdiisa ku goosanayo ayaad ka ka doodi doontaan haddii aan laydmo insha allah haddii laaynu kulankaana kan keliya ma noqon doono wasaaradda cadaaladda waxay ku talagashay inay barnaamijyo badan oo cadaaladda looga doodayo oo dadka cadaaladda lagu gaarsiinayo inay keento horeyna way usoo qabtay haddana way qaban doontaa haddii aan laydmo marka kana uguma la dambeyn tababarkan ayaa loogu leeyahay in lagu xakameeyo tacadiyada jinsiga ee ka dhaca deegaanada dowlad goboleedka jubbaland si uu qof kasta u helo cadaalad